waxaa magaalada cadaad ee gobolka galgaduud laga hirgeliyey isbitaal loogu talagalo hooyada dhallaanka soo bixinaya daga caafimaad oo laclaan isbitaalka ayaa ka kooban qalab casri ah shaybaar raajo ogsajiin iyo matorin isbitaalka dabka siinaya kaas oo muhiim u ah daryeelka caafimaadka hooyada dhallaanka degmada cadaado madaxa caafimaadka isbitaalka karaame doctor cumar maxamed ayaa sheegay in isbitaalku uu adeegi doono dadka ka yimaada deegaanada fafogaamiyiga kuwaasoo u baahan garab istaag iyo la tacaalidda caafimaadkooda qaybo badan oo ka kooban yahay oo ah qaybta ugu horeysa oo ah qaybta hooyadii dhallaanka iyadoo leh saaladii qaliinka ah iyo qaybtii dhalmadan u diyaarinay sidoo kale isbitaalku wuxuu u diyaariyey ilmihii inuu la socdo xaaladooda caafimaad siday koritaankoodii tallaalkoodii inay helaan iyo wixii lamid oo adeega caafimaad ay u baahayin ilmaha sidoo kale isbitaalka waxaan ka diyaarinay qaybtii qaliimada guud iyo c sectionka waxa la yidhaahdo waxaa kaloo hal istaalkan ku diyaarinay raajadii lafaha iyo dhakhtarkii lafaha kabayey ama qaliinku sameynayay isbitaalku wuxuu kaloonu ka kooban yahay qaybta cudurada guud iyo bukaanjiif oo ah mid har iyo habeen afar labaatanka saac shaqaynaya sahro cadaawo ee guddoomiyaha ururka haweenka degmada cadaado ayaa ugu baaqday ganacsatada inay ka qayb qaataan daboolidda baahiyaha isbitaalka si loo hubiyo hooyada iyo dhallaanka ina helaan daryeel caafimaad oo ku filan
maanta haddii hooyadii dhallaankii loo furay xarun haddana lacag la-aan ah waa alxamdulilah lamahadiis weeye marka waxaan leeyahay ka faa'iidaysta dumarka aada ayayna u doonayaan hooyadii dhallaanku waa hawsha ugu muhiimsan maanta haddii mid iyo laba iyo saddex iyo afar laga furo degmada cadaado aysan baahida ka jirta magaalada dabooli karin hay-adaha qayriga iyo dadka ka faa'iidaystana arrintan waxaan leeyahay qayb badan allaha ka siiyo isku duwaha caafimaadka degmada cadaado cabdikaafi cabdulaahi ayaa sinadan soo dhaweeyey isbitaalkan loogu talagalo hooyada ee dhallaanka mar kasta oo amniga iyo horumarka deegaanada ay kordhaan waxaa isku waxaa imaanaya isku hallayn ah inay dadkii dib u maalgashtaan deegaankooda oo isbitaallo noocaana iyo kuwo ka waaweynbaa la furo waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalkani uu maaragtay ku soo kordhay degmada inuu baaji doono safaro badan oo degmada cadaad bannaankeeda loo aadi jiray waxaa keliya hon rabna inaan dardaaranna waxay tahay ka wasaarad caafimaad ahaan in xarun kasta ee caafimaad ee soo kortaahi ay degmada kusoo kordhido tayo tayo caafimaad inay kusoo kordhido gudoomiyaha degmada cadaad faarac deri wasan ayaa bogaad iyo dhaqaatiirta ku dhirtay isbitaalka usoo dhaweeyeen hooyada dhallaanka degmada cadaado waxaan rajaynaynaa isbitaalkaas inuu ka bedeli doono adeegii caafimaadka wax badan inuu kusoo kordhin doono haddii alla idmo degmada iyo deegaanada ku hareeraysan iyo gaar ahaan guud ahaan galmudug in qaybta brefa sectionka ah aad ayaa loogu baahnaa walow naloo sheegay inuu community hospitalna yahay oo hooyada iyo dhallaanka si friya loogu adeegi doono oo waxaan soo dhaweynayna iyagana hay-adaha caawinaya dhaqaatiirta wax soo baratay ee dalkoodii kusoo laabatay ee ku talagalay inay si friya u shaqeeyaan dadkoodana waana ku dhiiragelinayna waana u mahad celinaynaa isbitaalkan ayaa muhiim u ah bulshada reer cadaada gaar ahaan hooyada dhallaanka iyadoo la tixgelinayo baahiyaha loo qabo adeegyo caafimaad oo tayeel leh ayna helaan dadka deegaanada miyiga ka yimid